sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmatics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshooy waxaa ka mid ah sida qalabka electronicis iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b aysar tushiiba iyo del iyo moobiilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone for iphone five iphone six iyo samsom galaxig noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagooliyaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romanse habi oneman show blue for women jesity on iyo of iyo waxyaabaha kaleo dumarku ay isku qurxiyaan sahal electronics and stationary cosmatics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberli xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberli xaalshan konton iyo afar afartan iyo ko toban iyo sideed
alcaamil jenaraal farneejar arwada alaabgelyoobka xafiisee ii ido ee alcaamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istariihaa
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين فايلة كورنت فايلة دقايستيال ميلو البوسن روكتان يسو البوسن إن دقايتان باها كدوادة برامج كلهم كورسن أو وقت إذا أو كلام كبرتان إذا عدو ورسن إبلك بايدبا مركي لو كرابة همين كي جمالة سبتده هو إداس همين نما ehedow isniin hoo idaayta taarigdan iyo kabaaginta tumiyo sagaalka bili lamaad ee febraayo sannada lamada kun iyo tumiyo toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiidnimada uuna siin hayn isiina dheegi doontaan haddii ilaahay uu shar walibaa ku mid ah qarax markaas khasaare jeysidii weliba markaasuu sigeeku ku dhiyay degmada wadajir ee gobolka banaadir gaar ahaanna isgoyska kaawogaday meelileerow qaraxaas oo sababi caano ku badan sodomeeye qof iniyo kaa muudan siro koran dhaafa sakontomeeyina iyo dhaawacyaha kudeera waana dhidhigka cisbitaalada waweyn ee magaalada muqdisho madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uu sahamiinimadii oo kuusa booqasho ka saaday cisbitaalka madiina oo markaas dhaawacyadii inka badnaayay geedka qaraxaas walhakanagadii cisbitaalka la jiifi waana is-unkuur galaaya xaaladda caafimaad ee dhaawacyadaas dhakhaatiirta cisbitaalka madiina weliba iyo ku hadaleena tirada dhaawacyada ee cisbitaalka geeka lahadeersi iyo saas oo kale miidadka lahadeersi ee cisbitaalka madiine ee gobolka banaadir dadkii shiibka haay ee markaas ka dhaawacmi qaraxa kaawogoday kudhii iyo saas oo kale iyoona qiibtiyo dadka la rooga mawaalidkan eh weliba iyo ku hadaleena dadka kiijo ee markaas geeka walhakanagadi qaraxii kudhii magaalada caasimadda ee muqdisho faahfaahinada ku bahay howlgallada oo ka ciidanka nabad sugidda iyo haan dawladda waa haan booliiska ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo ku wadaan jididka weyn ee magaalada muqdisho iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan iyo guud ahaan qaraxiyo geeka kudhii kaawagoday ee gobolka banaadir ee degmada wadajir taasoo kale dhegaystayaal qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan oona siinhayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar walibaa ku mid eh madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanow sheeg eedan weliba usageeka haragga ku gooyey
dhismaha wasaaradda reedandejiyowka iyo arrimo jaaliyado ee koonfur galbeed soomaaliya oo muddooyinkii indambey dhismija ku dareeri magaalada baydhabo ee gobolka baay munaasabad laha gabanqaabi oo markaas haraggalu kugu gooyay wasaaradda xafiisyadiya kashagay doonta weliba ku qiib galayna mas-uuliyiin ku dareerta hay-adda qaxootiga dhinig iyo qaramada midoobey iyo weliba mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda reedandejiyowka iyo arrimo jaaliyado ee koonfur galbeed soomaaliya warbixin dheer oo ku hadalaasa xaragga geeka lukugooyi wasaaradda reedandejiyowka iyo weliba mas-uuliyiinta meelo ku hadali yaa kulunku warsan dhegaystayaal ka dheega doonta qodobada saasoo kale hamiinnimadan kulunku warsan unasiinkahayna isiina dheega doontaan weliba ku mid ee shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telekom qaybtii ee magaalada baydhabo weliba iyo geeka adeegtiinka badnayti oo raashiingayaan qiibiday dad markaas dan yar eh oo saamaydkii abaartu ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana rooga xerooyinka barakacyaasha ee magaalada baydhabo tirada geedka ku faa'iidaysatay raashiinka hormuud telekom foundation qiibtiye magaalada baydhabo weliba la sheegay in yoodeeriyaan shan boqol qof oo markaas in iska jiraan dogaal iyo weliba dadka markaasaas oo kale abaarta saamayti ee dan yartee warbixin ku hadalaasa arrintaas yaa barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal ka dheega doonta culummada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna magaalada baydhabo iyoon waliba iyo kabaageena in dadka muslimiinta eh iyo is-cafiyaan reer baydhabona markaas iyo ilaahay tuugan sa dhibaatadii weliba abaaro ku jara koonfur galbeed soomaaliya ilaahay dad unkusaara waana maalinta talaadada iyo soomaan warbixin markaas ku hadalaasa kulungeeka culamaa'udiinka magaalada baydhabo iyo hakabangaabiyeen iyo barnaamijka kulunku farsan dhegaystayaal ka dheega doonta qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiran walihan iyo kororantiinu kulunka ku gudi jirnaya dhegaystayaal asiin gudbii doon mukhtaar sheekh aadan dalmarya barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan isiina dareersiyahay dhegaystayaal farsamadu waa saalax cali maxamed qays mar kale iyo kulanka warsan waayahay mar kaliyo barnaamijka kulunku warsan iyo hawadiiseen kulana dhegaystayaal qaybo hore ee kulunku warsan iyo gudagale qodobkan ku horeeya ee hamiinnimadan barnaamijkuuna ka fiiriyaan weliba usanagdaya degmada wadajir gaar ahaana meelila erow kaawagoday weliba geeka kudhiyey qarax lan adeegsaday baabuur wayaabo qarahowlaha kabuuyi oo markaas ka qarahi suug yar okyaala degmada wadajir waana la sheegay in khasaaro badan uisa dhali qaraxaas geeka kudhi welina saas oo kale dhegaystayaal hamiinnimadan uu ka eh cisbitaalka degmada madiina waa cisbitaalka madiine usa booqday madawynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waana isa unkuur galaaya xaaladda bukaanadii geeka ha ka dhaawacantay ee walyeellada ha ku deerti qaraxii kaawagoday kudhi welina madawynaga isa sheegay in maalinta beryey ee la qaada doona dadka dhaawac joo ulisi waana dalka wallankuuga bada korna ilaa sodomeeya oo kor in dhaafasa yaa qaraxaasa ka amoodan tiro markaasa kor in dhaafasa afartan qof waliba la sheegay in iyo dhaawacyaha ku deerti qaraxii geeka kaawagoday ee degmada wadajir kudhi maamulka degmada wadajir ee guddoomiyaha degmadaas weliba uuse ku hadlayay khasaaraha degmada wadajir gaar ahaana kaawagoday qaraxa meelo kudhi use sababi iyo weliba saas oo kale shicibkii markaasa walyeelada ku deerti dadka ehelka le-eh oo cisbitaalka madiine kala jaro iyoona dhiniga kiiyo ku hadlayaan arrimo qaraxa iyo dadka markaasa walyeeladaha ku deerti ee iyo la roogaan xaaladda tiitiyo saas oo kale weliba hadaleeya maamulaha ama agaasimaha cisbitaalka madiina ee geeka cisbitaalkaasna haay cisbitaal mashquul badan waana dhaawacyadii inka badanaa geeka la deersay
dhib ayaa ka dhacay halkan oo ahaa suuq laga ganacsanayay oo bulsho kala duwan joogtay runtii sidaa wax u dhaceen dawaaul sidan aad aragtaan waxaan u tacsiyenayna marka ugu horreysa intii dhimatay qoysaskoodii iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel walbay joogaan uga tacsiyadeynayna dhibka halkaan ka dhacay runtii waa dhib eh, culus ayaa ka dhacay oo loo bareeray sidaan dareemayna cadowga u bareeray inuu ummadda uu dhibaateeyo muddo dheerna uu soo dhibaateynayay halkaan oo xilligii ugu diisiga badneed aheyd ayaa waxaan u qaadanay in gaari isku qarxiy oo runtii aan muxuu ahaa wixii ka soo haray aan meesha ku aragnay ayaan ayaa muxuu ah ka dhacay ee tira ilaa labaatameeye ah ayaan xaqiijinay dhimashadooda dhaawacna runtii aad uu badan yahay ee wax hadda sh- ku sheego ma aqaano cadowga noocaasa ee ummadda sidaas yeelaayo ee waxaan rabaa un kaliya inaan u tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeed dhibkii ka soo gaara halkan ee waxaan muxuu ahaa ee aad iyo aad ee, oo waxaan aan ma karno waa qadar waa qadar waa muxuu ahay in halkaa ku ku dhintaan ayay inta ku dhimatay ilaahay u qadaray inta ku dhaawacantana inay halkaa ku dhaawacmaan ilaahay u qadaray laakiin cadowga soomaaliyeed iyo waxa uu maleegayo iyo naxariis la'aantooda iyo muxuu ahay sida ay u fikirayaan runtii waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed kuma niyadjabayso ummadda soomaaliyeed waxay ka helaysaa dhiiri iyo adkaan iyo inaysan muxuu ahay cid la dhowrayo aysan jirin ee ummadda soomaaliyeed waxaa rajaynaya inay markaan ay noqonayso ee xilliga ee go'aanka qaada lahaayeen go'aanka ay qaada lahaayeen waxaan dareemaynaa xilliyadii dambe ummadda inay aad u faraxsanaayeen oo aad ay muxuu ah u reeqsanaayeen oo dowladnimada iyo wanaaggeeda iyo rajada ay leeyihin muujinayaan marka waxaan u qaadanaynaa waxaan u caaroo kala in ay loogu talagalay ee in dadku dhinto kaliya aan loogu talagelinin oo ugu talagalay in ummadda soomaaliyeed lagu aamusiyo ummadda soomaaliyeed lagu niyad jabiyo waxaan leenahay ummaddu sidaan kuma niyad jabayso ilaa idanka ummadda dhiig laga bixiyo muddo dheeraa la- aan maxaa waye dhiiggeeda la daadinayay muddo dheeraa la dhibaataynayay sidaana kuma niyad jabayso waxaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahay dhiiri iyo muxuu ahay kakanaan iyo cadow ka hortegid iyo inay muxuu ahay iska caabiyaan cadowga noocaan ee iska cirib tiraan ay ka helaan aan rajaynaynaa Ee, aad iyo aadna runtii waxaan muxuu ahay uga tacsiyadeynaynaa dhibka soo gaaray ee, la qaybsanaynaa muxuu ahaa aad iyo aad ehelada sida gaarkaa dhibku muxuu ahaa eheladooda ay dhimatay aan la qaybsanaynaa tacsi iyo culayska gaaray hase ahaatee waxaan mar walba ku qancayna maadaama aan ummad muslima ahna mar walba aan ku qancayna inay maalin aysan muxuu ahay maalin waa dheereeyey daqiiqad qofka cumriga u qoran aan daqiiqad loogu darin daqiiqadna aan muxuu ahay loo siyaadinayn ayaan ku qancayna runtii Ee, cidda hadda muxuu ahay maalin suuq laga ganacsanaayo inay muxuu ahay baabuur dhex keentay ay ku qarxiso muxuu ahay diin ka dhigi doonto hadda iyadaa laga rabaa iyadaa laga rabaa runtii meeshay muxuu ahay dhigi doonto kuwa soo diray iyo kuwa soo abaabulay iyo kuwa kuwa faraxsan ee muxuu ahaye waa waa waxa ku cibro qaataan waa kuwa nooca u fikiraayo oo sidaa muxuu ahaye caqliyadooda iyo muxuu ahaye nidaamkooda uu yahay aad iyo aadaan muxuu ahaye runtii u cambaaraynaynaa ee waxaana rajaynaynaa kale in cambaareen aan loogu loogu simi doonin maalin maalmaha ka mid ah kuwa noocaan ee kuwa isku dilay hadda waaba isku dileen laakiin kuwa soo adeejiyey maalin maalmaha ka mid ah ay ay muxuu ahaye qadaa ay hor imaan doonaan ee xukunka iyo iyo sharciga ay hor imaan doonaan haddii la helo walaalow dhibku waa dhacay ee, ilaa hadda cididadan waraysan meesha ugu imaamaan ummad walaacsan oo mid dhaawaca iyo mid dhintay iyo mid muxuu ahay dhaawac qaadayaan meeshii ugu nimid marka inaan hadda muxuu ahay gaarigii oon laangarunihiisa iyo waxyaaba caadada yaryaraa meesha loogu yimid marka uun gaari yaroo laakiin ee, aad loo loo soo buux dhaafiyey ayaan u qaadana waxa meesha ka dhacay Ee, dabcan baaritaanada dambe ee muxuu ahay cilmiyeysan ayaan lagu ogaa doonaa sida ay muxuu ahay rasmiga wax u dhaceen haddii la helo. anagu muxuu ahay dhaawacu maalinta markii ugu horreysa u dhacay ilaa saacadda ugu dambaysa dhaawacii dhimashaa la qaaday marka ilaa anaga hadda waxaan xaqiijin karnaa ilaa labaatan ayaan xaqiijin karnaa Ee, laakiin dhib culus ayaa halkan ka dhacay Waa- waana muxuu ahay aad iyo aadan muxuu ahay runtii aan aan ee, ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed aan ugu ducaynaynaa in intii dhimatana ilaahay jannadiisa geeyo inta dhaawacantana ilaahay uu bogsiin doono si degdeg insha allah abbaarihii ee, duhurka kadib ayaa waxaana noo keenay ee, dhaawacyo aad u fara badan oo isbitaalka oo dhan shaqaalihiisa oo dhan ay u soo wada duubteen sidii ay ku xallin lahaayeen dhibaatada weyn oo ka dhacday maanta Ee, tiradii ugu dambaysay oo hadda aan gacanta ku hayno waxa waaye in aan seexinnay soddon iyo shan dhaawac markii aan daaweynay oo aan wixii aan u subin karna aan u subinnay ee lix kalena dhaawacooda waa fududaa oo guryahooday u laabteen lixna waxaa waaye dhimasho wadar waxay isku noqdeen
afartan iyo toddobo ayay ahaayeen dhaawacyadii soo gaaray emergency roomka isbitaal madiino Eh, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka mar kasta oo dhaawac dhacana sidaan dhahna waaye waana yacnii ducaysanaynaa in ilaahay dhibaatooyinkanitood oo dadka ku dhacayo oo yareeyo oo ilaahay nagu garab galo sida waddankeenna nabad waarto ay uga dhici lahayd maaragta Eh, shaqadeennana hadda meesha ka sii wadanaynaa daryeelka emergency roomka markuu dhammaado waxaa sii soconayo kuwii oo yacnii aad iyo aad garaabada u ah oo u daran iyo kuwa kaleba shaqaynteedii haddana meeshaasaan aan aadaynaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum maya ee ma ku dhihi karo waa jiraan ma jiraanna kuma dhihi karo dhaawacyada markii aan wada daynay oo aan daaweynay oo qalliimadii ay u baahnaayeen aan ku suubinnay kadib ayaan arki doonnaa sida yacnii ay recoverygeedu noqoto ee berrina ilaahay hadduu idma subaxii yacnii waa soo bandhigaynaa bukaamada u baahan in dibadda loo qaado waa mahadsan tahay
haa ninkan waxaa waaye waa dadka yaa waxaa waaye magaciisa waxaa la dhahaa muxudiin muxudiin sheekh cabdi aa la dhahaa magaciisa magaciisa saddexun wuxuu ku dhaawacmay suuqi kaabagoday asagoo saaran gaari oo bas ah caasi haddii gaari kaleenta ayaa lagu horgoyday noociisa ma sheegi kara aniga ma joogin markaas meesha marka gaarigii kaleenta ayaa qarax oo aad u weyn oo asaga xataa mucjiso ku noqday ayaa ka dhacayd marka asagana halkaan boodada ayay wax ka gaareen fir weyn ayaa galay haddeerna maaragtay waa asaaba iska saaray firirkii haddeerna waa fiican yahay xaaladiisa caafimaad kolii dhakhaatiirta wax kaleoo dhib oo inoo sheegeen ma lahan inay laf jabneen oo seed u go'neen ay inoo sheegeen jiirtale maaragtay birtaas ay dhex gashay haddeerna caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay waana kan aad u jeedin umadahan kaleentana aadaa meesha loogu hasuuqmay maanta wax wax adiga dhimashada ma sheegi karno intay gaarayso laas dad aan yareen ayaa ku geeriyooday meesha dad badanna oo ku dhaawacmeen ilaa hadda xataa dadaan meydkooda xataa aan la haynin marka waa kaas saasaa meesha dhibkaasaa ka dhacay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin kulley wax بسم الله الرحمن الرحيم ويا سيد عبجيدي عنugeyga saaka xaafad buu ka soo baxay wuxuu soo aaday jaayga xaggiis dhalinyaro badana ahaayeen asiga ahaatee lama filaana ku dhacday amar ilaah qadiraah ku yimideen isaga ayagoo isaga oo shan ayaga yihiin afaraa meesha goobayaala ku noqotay isaga ayaa wuxuu kusii noqday inuu macnaa hadda dhaawac culus oo culeys u noqdo asigii alxamdulilah ilaaha mahadleedi waxaa waaye intaas ilaahay noo ekeeyay intii muslimna waxaan macnaha waan u sheegayaa dhibkaan ilaah dhaam ilahay dhibkaan dhibka ilaahay anaga jo- anaga joojiyo ummadda waxaan u sheegan dhibka ilaahay askeenay bini aadan ma bixin karo bini aadan waxaan u sheegaya ilahay idinkiisa dhibkaan ilaahay inuu naga joojiyo aan ilaahay ka rajaynaa haddii ilahay idin wixii lugtu ka jaban yahay dhabarka dhan macnaha wuxuu ka yaada firir baa ka galay kelidii dhinacaana nafkeeda lugta cajirka dhan aa- hilibka dhan ka fursan La- ogaal yar waa leeyahay alxamdulilah ogaal yar waa leeyahay cunugan aniga toban iyo laba jir waay wiilkayga meeshaan waxaan ku haysanana ma jirta har iyo habeen asiga xoog iyaas waxaan ku sugaayay meesha oo laga shaqaysto goobta jaadka caseey iyo garaawi waxaas ka soo aruursadaa maalintii haddoo ka soo helo waa soddon kun ama afartan kun uu ka keensanaya haddana dhibaatadaas ay igu soo dhacday dad iyo diina asaa ka fiirsanaya asigagaa hadda dhaabiciis u fudaa meeshaan kusoo rara gadaashiisana shan cunugaa sii jiifta xaafadda dhibaatadaasaan ku suganay cunugayga madaxa iyo kelada iyo cajarka dhakhaatiirka dhaawiciisa waxay u sheegeen kelada inaan weli oo nin ilaahay baa maa iskale subxaana wa tacaala masiibadan dhacaysaa ilaahay baa keenay wiilkan wuxuu ku soo maaragtay ku soo dhaawacmay kaawa godoy ku soo dhaawacnay masiibada dhaceeda caalamkayna maad ka mid tahay sidaasaan idiin sheegaya insha allahu dadkana waxaan u sheegayaa dhammaantood mid kastoo jooga in dadka muslimiinta ay tooba keenaan muslimtu ay tooba keenaan ilaahayna u noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkan keenay cid qaadi kartaa ma jirto ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fafarruu ilallaahi dhammaanteen waxa muslimiinta caalamka joogto dhan ee ilaahay u noqdaan masiibaad ma qaadmayso sidaasaan idiin sheegaya jasaakum allah khayran jasaa markaase intaasaan idin sheegaya jasaakum allahu khayra dadaal diimeed fakir diimeed murugo diimeed ayaan dhammaanteen idin faraya meel kastoo aad joogteen in dadku shaqaale diimeed noqdaan meel kastoo joogaan ilaahay u noqdaan subxaanahu wa tacaala ilaahay u noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala koomkana asagaa iskale maamulkana asagaa iskale mulkana asagaa iskale dadkuna dunuub badan bay galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ujeedeen waa masiibo ilaa masiibada ilaahay subxaanahu wa tacaala loo noqdana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma qaadeen nin walba waxaan isagay nin walba dadaal dadaal diimeed fakir diimeed murugo diimeed gabdhaha wiilasha odayaasha dadkoo dhan inay noqdaan shaqaale diimeed marka ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala ilahay culayska waa naga qaadaya laakiin haddii saas ahaado labaatan sano soddon sano afartan sano caalamkoo dhan muslimiinta joogtaa waad naqlaysay waxay yihiin walaal jasaakum allah khayran jasaa nin waliba inuu dadaalo weliyuu dadaalo odagu dadaalo gabadhu dadaasho diin diin iyo dadaal ka dadaalaan diin iyo dadaalkeed ka dadaalaan walaalayaal dhakhaatiirta walaalayaal aad bay u dadaalaan jasaakum allahu khayra jooga isbitaalka laakiin dadkaa ku dadaaleen salaada walaalayaal ninkii waxay badbaadinayaan dhakhtarku naftiisuu badbaadinayaa dhiiggiisuu badbaadinayaa wuu ku dadaalayaa laakiin wax kasta waxaa ka daran markuu ruuxu dhinto wax gow tegayaa walaalayaal inuu salaada kula dardaarmo yidhaha war salaada duko salaada ma dukatiin ka warraba xaaladiinna xaalkiinu soo yahay dhaqanuhu bukaankan ka mid ah meesha jooga dad baan meesha ku haystaa aad bay dhakhaatiirtu u dadaalaan waana niman wanaagsan imanka madiina jooga walaalayaal isbitaal madiina aad baan ugu riyaaqay balse waxaa la doonaya dadka salaada faran walaalayaal jisaakum allah khayran jasaa intaad kusoo
dhegeystayaal hedadkaas dheegeyseen walibaa iyo haayana mas-uuliinku hadalaasi qaraxii geeka kudhii kaawaguday ee wadajir iyo weliba dhakhaatiirta xisbitaalka madiine iyo dadkii dadyowal hakanagadii qaraxii geeka kaawaguday kudhii saasoo kale war haddahadhii waliba uuse sheegahaya in sarkaal ku tirsan ciidanka nabad sugidda uuse owka lakadili meel ku mid eh waa qeybo ku mid eh degmooyinka gobolka banaadir saasoo kalena ciidamada shalduun ee muqdisho roogta iyo wadaan wakhtaganba howlgalla bileeran oo iyo ku sameeya hayaan isgoosyada dadkana iyo weydiihayaan aqoonsi iyo saas oo kalena dadkiio in diidahayaan meelo markaasa jagboyntiyada iyo weliba xarumo ciidankiioo ka dhowyinba waliha korora xaaladda muqdisho oo kiiyo weliba howlgallada ciidamadaas intiuna barnaamijka ku gudi jarnay dhegaystayaalasin gudbii doona dhinaga koonfur galbeed soomaaliya ee baydhabo madiun hangnaganoona xarunta wasaaradda reed andijowka iyo arrimo jaaliyado ee koonfur galbeed oo muddooyinkii dambeyba lakuwadii dhisma waliba geeka xaragga lakukugooyey isla magaalada baydhabo waanina ku qiib galay xaraggaas lakugooyey wasaaradda ee iyo shaga bilaabi doonta ama dhismahaasna iyo ka shaga bilaabi doonta mardhow madawynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xubno ku dareera hay-adda qaramada midoobe qaabilsan amuuro dhahootaga iyo weliba mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda reer indijooga guud ahaanba munaasabaddii geeka kudheedii xarunta wasaaradda reer indijiyowka weliba warbixin idinku diyaariyey faysal dhaayo xuseen
madawynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegay niyo hadalka usubugooy harun usub ayaa weeldhadaha hati wasaaradda reedantajoogkii qahootigi iyo jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya ee geeku kudhiidii magaalada baydhabo gaar ahaan madaxtooyada koonfur galbeeda waynan ka horrayntii madaxweynaha wasaaradda sidii inshaqayti faahfaahinsu ku siiyey agaasimaha wasaaradda reedantajiyowka qahootigi iyo jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh shu-aaba
kureedne waa madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheedan oo nin suuri geliyey in una wasaaradda dib u dejinta arrimaha jaalidaha iyo xafiiska hella magaalada baydhabo oo usuka dadaalay sidii in badanna meel eraayay ku shaqeeyey sidii xafiis la kahela fadi iyo amahad nagaana tan labaadna amahad nagaana hay-adda u n h c r oo galan kujeyshatii baasadii oo meel eraayay dhismadii iyo biidii hadda tan una kaharsadaayn oona fidhineenna yeeta iyo iyo kala biidi haddana may leedahay gunno yar oo hayti saddexda bilood una hamoodni shaqaalaha iyo niinsiidi iyo baabuur hata haka jara may leedahay kolonyasidka haka jarta hala jara oo yeeyana anka darti may leedahay wasaaradda in shaqadii sidii lahanku kaha fadi fidhiga hoose lahanku kaha fadi hanawkeedi yana meelan may lanaaha eedan maasantiin ama hadnagaana may kale meelan kuma hadnagaana ehe wada shaqaynta oo wasiirada qaar ama kusmaha madaxweynaha waqtigiisu ahaayay in la dhahay faqi isuuna sida tooska niila shaqeey oo in xafiis la hela oo meel lahay wasaaradda xafiis iyo shaqayta usuna nin kula shaqay usuna eedan mahadnagaana mahadnaq kureed mayba wanyar intaa ku jeeday warbixinta wasaaradda oo sanadka dahmoodni iyo labadan bilood waxqabadkii qabati oo briefan siinsiyaana iyo wali oo meel lahay rataanka ku nagadi dalkan kenya ama etoobiya oo yana hanagadi iyo abaaro dhaqaaqso iyo waliyo ku hayta wasaaradda iyo meelaha ka bandhigee may waa meel lahay warbixinta koowaad may ahaa sanadkan labada kun mility mehna deertay kun afar boqol iyo toddobaatan iyo toddoba qoys oo andhikanta sideed kun lix boqol lixdan iyo toddoba qof andhikanta yaahna deertay oo dadkii kasyohangnagda kenya kooy ama dhulkaka kooyan baa wareegashana ama diyaara kooytay labada kun mility intaasahna deertay janaayo bilihayta dahmoodni iyo febraayo yaana maybahna deeray meel laraay lama boqol iyo konton qoys oo geedka xataa translatka dadka jaraan ilaa iyo saddex qoys ee halbaawar rabtanka galay yahana deerti may kala jaree intii oo meel laraay sanadkii hore dadkii ka jaray xerooyinkii iyo etoobiya may hadeeray gobol kun afar kun qoys oo eh kasyo hangnagadan xerooyinka etoobiya dadkii ka jaraaneh oo wasaaradda iyo diiwaangelidi oo xaaladii on la dareerti hata markii abaaroo dhiyaan sanadkan may baayaana etoobiya deertay ilaa iyo sagaal kun iyo ama hadda ero hayna laakiin tiro ku badana deertay oo dadkii esow iyo meel laraay deganaayay dhaqaaqa wasaaradda dibadejinta ee la socotay oo wadanku bahanah yaa meel laraay etoobiya deereen kenya meel laraay waa isku xuduudiya hirinta meel laraay walgalawma leh marka qaxga oo etoobiya galahay isuna noocjay kaasu tan kale may baa meelan ku sheega faday dhismaha wasaaradda may ku kooban yahay toban qol qol oo meel laraay lama qol banaanka ee masquuliyo iswadaan iyo siyad qolo xafiisyada wasaaradda xafiiska wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha waaxda ritaanka iyo idbiyada iyo waaxda protectionka xafiisyada iyo hoolka oo la kashiraaw iyo dhan meel laraay yaa wasaaradda geedka meel laraay la wareego haytiya gacantiya faroojiya kala wareegti taasna tumikiwa iskana xafiiska oo oo shaqaalaha oo raashinkii walaas iyo hoolaas roogaan meel laraay markan warbixintaas markii meelaha ka dhamaayay may baa rajo aan lanaa oo wasaaradda rajo geliyey hay-ad leeraw i s s i oo iyo hoosteedaas hay-adda i o m oo nin ballan qaadi in xafiiska nin qalabeyaasa qalabkan qalab hadda xafiiska eedman qalabaysan qalab yar oo una meel gaaban ku helnayo qalabkii wiinayay wasaaradda oo dhamaystiran oo tumay koobka qolba laka qalabeyaw iyo solar system oo iyo nin saaro doonta may baa yaana nin ballan qaaday hay-adda i s s i yani ballanqaadi markan waxqabadkii wasaaraddii iyo ballanqaadyadii heli sanadka dahmoodni iyo sanadkan kan madaxweyne may kale naha dhawow ununa may ballanqaadaan ahe wasaarad ahaan in dhirwal ka wasaarad ahaan gabagabadii mayba ballanqaadaan un in dadkan qaxootiyo badanye oo beeraleyle ee weban hayna ceelan hayna markastay abaaryardhiida haroorayaan sidii oo xal waar iyo ka deerifadeen in una ka shaqayna
wayba saas oo kale goobta ku hadlay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegeedin waa inuusan ka horayntiiusan kama hadnagay hay-addii galanku jeysatay dhisow ka haruntun madaxweynagii wayba saas oo kale usabaan andiray jaaliyado koonfur galbeed intii horyadan kanagadan daljayo eray dhaqaalo geli iyo dadkii fikir geli iyo dadkii waktisho geli runtii aan kamahanagaana oo aan ka horeysa uni c r runtii wasaaradda dibadejinta madida degta iyo dadka kale aan degi korno insha allah wali rajeeyaan haddii wasaaraddii degtay ummaddan degi doonto bidin ilahi kariim tan kalena jaalidoon waliba lanahaha maadaama fikir badan iyo aragti iyo aqoon baysan lama qontin iyo xoolo baysan lama qontin wasaaraddin wal dhisi runteeda kamanagaan unicr wasaaraddu yana dhisti waliba fadaan intiisan hal hariirtaan haddiisan jaalido etin walaysan fikir ahaytan iyo walaysan lasiin ku sugaayay dadkin iyo dalkin isan ahaytan inaysan hakula hariirtaan adduunyada haddii walna iskada darne dadka banaanka jira dadsho dadka wadan kasta dad iyo dhisa ama guda roogay ama dibadda jaroy marka jaaliido sagoone walibaan leenaha ahaa wasaaradan isan siin furanta alxamdulilah xafiis iyo tamkiima lete qalabeyntian wal ballanqaadaysanin sheego isunti aam eedanka mahanagaana mahad ilaahay isku le marka waliba lana ahaa wasaaraddin halhariire wayna siin rajayaana inay afkaartin iyo na aragtidin isan wadanka isan kula moqnaya tagani la hela runtii wasiirka jaylaani oo kusumeeyoona wasiiradooyoona arrimo caafimaad oo qoyska maqan waliba lana qoyskiina la caafiyo yaanu dadaasheen ku mahadnagaano runtii agaasimaha guud mas-uuliyadeeda umaasini dhammaan shaqaalaha eedana umahadnagaano runtii bani aadanka lan surumya lan walqabsada fado oo walfado iyo walalaqobada haddii lan surun oo walalaqobada la waaye wal kasta la ogoli walmalaqobada karo runtii eedeedana waan ka mahadnagaana waa inaan rajayeena wasaaradda horumaraan rajayeena wadankana xaaladiis iyo meelku ko iyo kulli walaacsan walgoradaan waa ilanaa dadweynaha oo ka maqan wadanka banaashii ka maqan ama qaxootinimo ka maqan ama danoosha ka maqan dhammaantood way ballanaha nabad haka nagada wadankii biidn illahi alkariim nabadu caalamkan waliba diyaaranga inuusan gacansiisiin special unicr oomadiisin maqan ay tahay inaysan dhaqaalayaasi hatana inaysan wadankan haka nagataano wal qabsataan diyaar le marka runtii wala idin khaylowo unicr-na way ballanaa eedeeda umahadsantiin ummada hanagaba hayta made hanagata walaa ka haysadeen inay helaan la faday hatana haddii oo iskool haysadeen inay iskool helaan haddii oo caafimaad haysadeen inay caafimaad helaan haddii oo dhaqaalo haysadeen ilaa ay wadanka kula qabsadaayaan inay ay dhaqaalo helaan marka una ku talagalkaana ma eh dadka la hanago inio naymado qoyan hatana qaxooti nagadaan iyo hatana markale qaxooti nagadaan waliba rajeeyane dadka hanagada inio hoob iyo qoyan dad shaqaysada kor iska filayo nagadan marka uncr waliba koobsadaan ay hay-adaha unka agencies-ka iyo caalamka o dhan wali koobsadaane dadkii heesa nabadahala ka naway lankii hanagasho gaaran ee hoob iyo hanagadaana hal kaalmay wakti kooban waktagaasweyna waa in yoon helaan una maamul ahaan wali ka dadaalan umadiyada wali xuquuqan lahayteed maamulkan ka laha inay helaan wayba saas oo kale goobta ku hadlay maanjoon ayaa ku tirsan hay-adda u n h c r waynaya sheegtay inti ata wal eedlanka faraanti wasaaradda reedantijiyowka qaxootiga jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya hafiisya waaldhata work that uh, was done very in a very rapid way. Uh, I also like to thank you, Your Excellency, for your support. When I first came uh, here as a UNHCR, we did not have a permanent presence, and your uh, warm welcome and the uh, the guidance you provided to me really helped me to work with.
ka dambeyntii wayba goobta ku hadlay guddoomiyaha degmada baydhabo abdullaahi ali watin waynu sheegay intii ata intii horumar iyo hiigsidahayta wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya waynu issheegay inti tan ata wal eedlanka fara intii wasaarado iyo hafiisi maalin walbiyo weeldhadaan taasna kama nagaana heeda UNHCR may bookaran dignity iyo gaanti dignity iyo fanke bidi si xafiiska may bolan dhismar qeyb qaadar ma maran oo fitaanki iyo shaqo iyo IDBs kuma geef mar wadanka xuquuq u lahay marka idan kama nagaan may kama nagaan qof ala lagu ka qeyb qaaday dhisitaanka maran oo insha xafiiska ka qeyb qaaday iyo hay'ada isku xirka oo jamar iyo in badan maran qaadan badan qaadan isku xirka maran gabdhaha bini'aadanka iyo waxaagaa awaato geeka tiigma dhafka geeka tiigmay wabadan qaadahayta hadaynayb waa wadana dhismi madilanayb wadanka wandhiina wada dhisa kow laakiin maanta xafiis oo dhise barka kool dhise bardan ka kool dhise shan san ka baad ama toban san ka baad maarigaas wadanka may wada dhisay arigaas taasna ayba kamid tamaa horumarka maanta koonfurka dadadiirahayta maalin maanta kabaaga ka taraabsahayta maalintaas xafiis wasaare la furahay maalintaas xafiisi maanta cusub la furahay dhismada meed baa badan la dhisahay taasna kamid horumarka maarna deerada sheegan koonfurka dadakadeeri oo lamada sana jirtay tilaabada horeeya qaadaya may boohayaa ee xiliyata hadii may boohayaa sabon falka may boohayaa kama nagaan qaytuyo jiisda aan dhinac maar oo geedka xaalada binaadamada geedka teegin iyo bidana boo xisay yeedan kama nagaan dadana koonfurka beed ama maar may boo sunan sunni in sugeek may boo mudan may boo samata may boohayaa kama nagaan dhammaan maar wasaaradaha maarna ku shaqo kale iyo sheegada oo iyo sheeg koonfurka beed inay boo amni haato iyo sheegada samafalaad ninkan baahay ciidanka maadagan xafiisna xafiiskan cusub ayaa waaladti wasaaradda reedunjadiyowka qaxootiga jaariyada koonfur galbeed soomaaliya kooye hili wasaaradda iyo anhaysan xafiisya ka shaqeeyasa tan iyo way balleero korantiya walbadii ku bedeli doonta howlo shaqadii hayta wasaaradda reedunjadiyowka qaxootiga jaariyada koonfur galbeed soomaaliya
waraashaan saamiintido isige
in wararkadaagii qosabaa liinguuriyey aan booro wani atili ogayna io eeliglow usku halma ah saxaab company spare parties caalamiga ah bulshooy ogaala onlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki gallana meel aarin ewan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateena bulshoy oroora saxaab company isbeer baartis andu meelalaya afar bool iinku fadhiya albar moosi falaay i iskaamintada oo halaawtay arnajiridee waxaa ku ereeyey intasiinka akaatay mudun agalbereed baabuur waa isinfalaasaan inkaseeda bulshooy saxaab company isbeer baartis saxaab company isbeer bartis wayba isinku helaasan
idaacadda warsan ee magaalada baydhaboyan oo dhegeystaaytan dhegaystayaal qaybo dhexe ee kulanku warsan iyo hasideerni qodobka kale ah barnaamijka hamiidnimadan welibaa uusa nagadeeya shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom foundation qiibtiya ee magaalada baydhabo weliba iyo geeka qiibiday gargaarkii inka badanaay ee lanqiibiyow dadka saamaytay abaarta ku jarta koonfur galbeed ee rooga wakhtiga magaalada baydhabo walina dadkaas ku faa'iidaysaday geeka gargaarka hormuud inkatirgali iyo diirayana shan boqol qof oo danyar eh walina munaasabadda ama meelo raashinka ka dhiibay goobroog ku haayay maamulka gobolka iyo maamulka degmada wasiire koonfur galbeed ku tirsan iyo xildhibaano saas oo kalea baarlamaanka koonfur galbeed ku tirsan iyo mas-uuliyiin ku daraartay shirkadda isgaarsiinta hormuud foundation eebtiya magaalada baydhabo
muqdisho ee magaalada tanbaydhabo sida oo xaafado shalxuli kaarkan laangshalsi insha allahu tacaala meelanahan hormuud jiro joogo weliga sheekaday shirnaa insha allahu taala salaamatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد سيد الأكسوين مركي مركي كليا كوري تي شركة هرمود تلكم فونديشن كديبت راشين شنبق القويس ولا كسيو ما يبوها isbitaalka billi hore la dhaafay sanadka cusub billi koowaad may dhiibtayhiin tumuntan daabe oo ishagada shubunbiyoodka lanka daawaya ay dadka masaakiinta baadiyo ishaga xaafado magaalada baydhabo dadka mid aan iskaga jaraan oo hadda maraayta tirada daawadaas lanka daawaya sagaal boqol iyo konton iyo shan qofood haddana shan boqol qoysya shirkadda may siidahiin timir iyo sokor iyo saliid iyo bur iyo ishaga bariis saas daraadie meylana inshagada ilaahay subxaana wa tacaala hormuudna ajara ku sii dadkiila siiyan ilaahay inshagada walmiildiro kuweela wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaah guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada wasiir kusimaha guddiga abaaraha bahda saxaafadda xildhibaanada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya iyo in walba oo kaalin kujeysti hoolun geeg kudhiyahayta meelun hatunu surugna waybasinka salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد السلام شركة هرمود شركة هرمود فاونديشن يجيك ويبا بيدبو كقيبي هايته راشين يان كتالا قالي شنبو والقويس راشين كي سياسون وين اسكجارنا باريس بور سكر سريد اتمر وحوتيغا سو لسيها هاين وين اسكجارنا داد بنانكا كبركاي idad oo magaalada baydhabo roogi shirkadda hormuud foundation oo hordhaanba in badan ku qeybgaadaasi taakuleynta dadka jilicsan yaa geekana wayba inta ka qeybyahay tahe intaasay tirada raashinkana siin sheegi waqti xilli kuleelo roogna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaanada saxaafadda bulshada intii kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacd asalaam waybalanaha maylanahay qodobka koreey ciidanka mahadyaana dadkii ha ku shaqeeyay inay maantadaasi tabaalaysan xilli abaar oo culus laka jara hadeersii nololaasayti bulshadaas geedka galantiyo laka salli mahay unayna ku marqaata kaa hayna ciida maylaraay kama hadnagaan tanhigda waylanah maylaraay dadka saas oo kala iyona muxsiniinta ee muslimiinta sayta tabaalaysan walan haayaan sida geedka leynku marqaata kacay arrintun hurmuudu binaanka antaalla way eedan jeelnaa in iyona hawada deersiyaan dadkaas sayti waybuwaha abaaroga bilaaw xilli adagallaka jara mustaqbalka dhow way la tilma- way la tilmaamahay xaalado inay si culus aada koraan culayskaas dhahobnan isku kaalana si mayla raayo hoose oo weliba dadka eh, deegaanka isla jooga ka- iskaalmaysana culays badanaa ziyaade marka ciidanka maasanta hormuud eh, gargaarkii kujeysati geerad madishoon biyoodka dhihi iyo tan hata egeeka oo mayla raayo shan boqol oo qoys tira yarmaya tira faylo tira mayla raayo dad sabaalaysan leenka talagaliyo Eh, ciidanka mahadiyaan waana mayla raayo eh, way ka dhiirigeliyaan inay hor sii wadaan wal alla walaagiyo awoodyo eh sillamid ee shirkado kale yownas way ku dareene inay barnaamijkaasaydi barnaamij lamid eh oo liinka adeego bulshadaasaydi kulo kulugna maalmaha dhow hobilaayan wabilaahi towfiiq
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi geedka noo maarnay maamulka iyo guddiga abaaraha iyo maamul gobol degmada iska jarna mayanka markhaati nagnahay in maarnay shirkadda hormuud iyo raashin deyrsi shan boqol qoys oo iyo kashal xuli maarnay magaalada baydhabo ee qaybasha shalgadiisan dadkaasoo maarna dadka geedka maarna abaarta saameysay ama insheegada baahanay walaalow geedka inta kasii raashinkaasi maarna burki iyo bariiska sonkorti iyo saliidad noocayska duun iska jaran iyo maarna inta kasiidi una may buwa kama amuraha may buwaha eedeedan kagamaha nagaana shirkadda hormuud may buwaha dalaanka damid may isbaaq mudin maarna cudurka dhimay boo daawo badan diirsidii adan geed may ba gudu meekay mayna kala qayb qaadahay teemar raaysa gudugii gurmadka awaaraya inay kala qayb qaadahay taasoo may buwa una markhaati ka nagani in geedka maarna shambool qoysiyo may buwa hoyoosiyeen maarna dadka dadka maarna deegaan bay dhow ku nool eedeedan kagamaha nagaan iyo in allah la maarna hormuud foundation iyo iyo maamulka hormuud ee magaalada baydhabo iyo in allah la maalinta ka ka qayb qaadatay maarna sadaqadan geedkan tilkabi xaqii may buwa xilligii lambaahanayo xilligii may buwa oo may dadka tawaalaysanayo idiisan kama hadnagaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ku-xigeennada maamulka gobolka iyo degmada een, guddiga abaaraha shaqaalaha hormuud dhammaankaas oo qaybgalayaasha asalaamu calaykum Een, salaan kadib waxaan ah, aad ugu ammaanaynaa hormuud een, ah, shaqada ay ka qabato u gargaaridda dadka tabaalaysan tani waxay ka mid tahay een, ka jawaabidda abaarta guddiga abaaraha een, ah, waxaan dadka aan ku dhiiragelin lahayn oo aan weliba een, maalmahanba aan wadnay qofka wax bixinaya in sidan oo kale een, maamulka meeshaas ka jira oo ay markhaati ka ahaadaan ay goobjoog ahaadaan tani waxay waxay caawinaysaa maanta hadda hormuud waxaan markhaati ka nahay shan boqol oo qoys inay wax siisay oo dab u shiday hadday hay- hay-ad ahaan lahayd hadday shirkad kale ahaan lahayd iyo haddii een, samafal kale uu ahaan lahaaba waxaa muhiim ah qofba meel inuu ku aado marka tani waxay muhiim u tahay in maanta shan boqol oo qoys haddii inta wax laga siiyo guruubyo kalena ay een, intay awoodaan meel kale ay wax ka siiyaan tani kaalmo weyn oo saasa si aan duplication waxba u dhicin hormuud aadaan ugu mahadinaynaa aadaan ugu ammaanaynaa een, hawsha een, gargaarka ay u geysatay dadka abaarta ay saamaysay een, aad aan u mahadsantihiin
waayahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo noola dareertaan qaybo dhexe ee kulanku warsan iyo ku gudi jirna qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan uuna ka fiiryaana weliba uuse nagadeeya culimmada magaalada baydhabo weliba iyo geeka kulanku weeldhadeena gudo magaalada welina iyo shacabka reer baydhabo iyo ku codsadeena inay is afiyaan waana ilaahay andhowaadan ise dhibaatadan abaarta iyo weliba cudurrada markaas ku jara koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya ilaahay dad unku gaada walina culimmada iyo kabaagayna in maalinta talaadada ee iyo soomaan se markaasa ilaahay oonka ka dhowaadan waana tuugmada ilaahay iyo badiyaan warbixin kulankii geeka culimaawdiinka magaalada baydhabo iyo gabadan ku hadalaas waliba nin diyaariya cabdulaahi maxamuud cafaani
iyo o jaran sadishay oo ilaahay lukumaan galawa oo eh cudur col iyo abaara iyo weliba culimaadudiinka magaalada baydhabo iyo kulunka waldhigana iyo kuga hadalayaga dhibaatadan wadanka hadahla daristiiyo weliba yo sheegana inta dhibaatadan ata tokakoyti hag ilaahay oo lana baahanya waqtiyadan oo kale inta ilaahay lagnaqada iyo oona lakutuuga waa raxmadiis intaa shubata maadaama dhibaatada haddii wadanka la darasti iyo ata torabaaniye waana lambaahanya inta ilaahay lagnaqada waqtiyadan oo kale walibaaniyo sheeganaan ta abaarta saamaynta xooganka weeldhate dadkiyo duunyada iyoona culimada kulunkan weeldhatiyo kabaaqana inta la tugada salaada roobdoonka salaatul istisqaha waana lahnaskabambaha goobo weyn ee magaalada baydhabo sheekh cabdiqaadir xasan abeyna oo ka mid ah culimada kulunka ku hadalaya weliba sheegay inta culimaadudiinka magaalada baydhabo iyo kulaman inta dhibaatada hadda ku deegan guud ahaan wadanka soomaaliyeedda oo hadda isbarbar socdaayana abaaro meelo fara badan ka dhawati iyo ona jaranga biyo laambaasan oo galaafadanga nololo dadkiiyo duunyada taasna eta walilaahay lukumadan galowa marka kooyanga usiiyo culimaadudiinka maamulka koonfur galbeedda gaar ahaan magaalada baydhabo ka baaqana inta maalinta salaasada bilan iyo ka beeganta labaatiyo kowga febraayo sannada labada kun tomiyo todobada laku tukada salaadul istisqaha magaalada baydhabo ama salaada roobdoonka magaalada baydhabo laka tukada waa koo cabdiqaadir xasan abeyna oo ku hadalo warantan waana faahfaahin dheeriyo ku biyowa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن أولا ليال إن ويبا جيكا إن أمتا مقالة بيلا وقود هان إي سومالي دا وقود هان وقار هان ربلا وانك شيغان إن علماء دي إن مقالة بيلا علماء الدين كي قود هان يقلمين إن شروين يلقوا بدي أو قود هان إسكا كويان علماء الدين كا قول كان بيلا shirkaas oo ka saabsanaayay dhibaatada wadanka taalla wadanka awaaraya taalla cudura jara runtii oon badana jara dhibaatadaas eedaa linku murugsanaayo dhawaanagunba dad badanaa gargaar suubiyaayey oo dhinu walba jareen ti eedahay ta culummadii ku kulmeen ku fadheedeen culummadii way go'aan hasaareen in salaatul istisqaa la tukado roobdoon salaadiya la tukado maalinta talaadada ee hortaan haddii ilaahay era marka way shalay masaajido ku sheegnay in saddex bere la sooma soonkii wal bilaabay shalay wala soomanaayey geeka wala soomanaayo barin insha allahu tacaala soonkii la gebagabeeyi doona arrintaasa culummadii ku hadalahayaan geeka culummadiiyaa kulanti wayliin kulmay dhibka waddanka yaalalo ku damqadi alculamaa'u warasatu alambiyaa culummadii runtii culummada dadka diinta wakiilku ku e oo booskii ambiyada ka jaraango fidhiman yaala ku damqadeen eeda aan ku qiiroodan arrintuma dhibaatadan waddanka ku socota culamaa'u diinkiyaa kulmeen way fadahayaana ummata la hadalaan haddii ilaahay era salaada la tukado doona
sheekh maxamuud xasan oo siina ku mid haya culimaadudiinka kulanka ku hadali walibaanu isfaahfaahiyay salaadul istisqaa is-oona xusi inta dadka hadda kadha jara xumaatada iyo ilaahay daraadis aanu iskugu taban is-oona xusi inta dhibaatada haddaha daristi iyo ta wal dadka galenga oona ku oona eta is-oona us-oona sheegay dhibaatada hadda goyti inta eta wal dadka galenga us-oona si rasmi aan sheegay amaalinta lu tukadowa salaadul istisqaa ama salaada roobdoonka waa kuwa shariif maxamuud sheekh xasan oo ku hadala waa arrintanga may ardayd sida sheekh cabdulqaadir ba sheegay culummadii ahlu baydhabo fadheedan ardayda may ku fadheedana abaartun jarta iyo colkun jara iyo ardayda oonkun jara jiroodun jarta madii lisweydiiyey ilaahay ini langnagdo subxaanahu wa tacaala ardayda sikal malku ku bahaayo dhibaatadun unan haysata ilaahay la weydiiyo towba la sheeno walaagi xumaato ee una ka dheh jarni kullijo ilaahay unku nagano yalisfari culimmada geji maahayti may fartay ini la soomo sadebere ini la soomo la fari wal soomiñi shalay sabtiga hayti habilaawti ilaa ardaada geek wal soomiñi bar wal soome ilaa ardaada doyti lakutukada wal soome insha allahu taas culimmadii may go'aamiday inii la wada soomo ilaahay langnagada subxaanahu wa tacaala lan alla lankii xaq dadba qabi si kale ilaahay yaaneen may buwaaha haddii kar dhindigoo may la erayhin nijaas kule salaad maka ansa aas dadka ba isla saarinyin doonto waa isla saarinyin haddii doontaas lama dhabag wah may la eray dad xumaato wadaaw idad samaan wadaaw haddii doontii ee arday lamaadi dhabag may la eray haani hoos jareenno doonto hoos jareen haddii yo eraan awalan may maraayan haani kor jaraanga maraayan oo arday madaasaa hoos dhigaan dhigaan saasaa arday ka waraabayan haddii yo katalladaano eraan aragda unuu babiyonin dhowiina dadka korkaan en una an dhibna oo aragdaad hooslay ku duleelisan ogaaw haddii raan haani korjareengna kawaafagan ini nimankaas hoos ku duleelisadaan dadkii dhammaantiis isla helaagsamayaan aleeh laakiin haddii galnyaasha qobdaano eraan unu raallaka ee ilintana lehe mara higo hoos malku duleeliyaw hadiiyo eraan haani hoos jareen badbaadayaan haani kor jareen badbaadayaan dhammaantii isla badbaadayaan leeh haddii culimmadii iyo yani dadkii jacdad raay dad jacan erna ummatii xumaata iskala dhaganta ardaada isla helaagsamaaste dhammaantii yacumu saalixu idaa nazala albalaau mayl re yacumu saalixu wadaalixu xumaanta dadka suubiyaayaan haddii una iniskobane oo una ardaada inisku anaanane oo ardaada landhaargoob walaal hee inis erna una dhong anacami maas bilaayadi marka saas dartiye may culimmadii may hasaartay inii aragdaada wal alla wali xumaata e lankii beer dad saarnaay akhwaanow ilaahagaa ka ofsooy beerti dad ardaada adoo ilaahay nagadaasoo dhibka jara fiiriyaasa beerti dadku ka lankii min dad haysidiyo ilaahay ku ofsooy ardaada minki dadka ada ka jarti dulmaga ada anka jarti kuba lan alla lan ardaada dadka yoo is oga may faraane si una dhibaatada lanku baho dhibkun haddana haysada ilaahay subxaanahu wa tacaala ninku biyo ardaada lan la argo ilaahay tuugo towbah lan nagdo oo ardaada may fadaana ini la towbasheen ilaahay lan nagda maalinta talaadada ee bili labaatan iyo kow ata yee ardaada salaadana ya tukadaan insha allahu meel banaanka ee yaa inaskaseedaan meelaka tukadaan ilaahay ka tuugaana subxaanahu wa tacaala marka culimiyo oo damboyta أن أنتهك قابسدة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ حسن دويو oo siina ku mid yahay culimaa diinka goobta ku hadali yaa waliba uu sheegaya afadaa'iliya lata salaadul istisqaa us oo na daliil side daliil tilmaamayo waa afadaa'iliya lata inta la tukada salaadul istisqaa waanu sheegay inta tuugowka ilaahay lan baahanya waaneeta mid dadka waajibka inta ilaahay lan naqada
بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخوة الكرام سؤال مذهب الشيخان أيام أو ميلس أمري إن لصوم ما لنت التلاذة أن بنانك لبها إلهي للتوغ dhibaatada aanu nahaytona toona kasbanay galantaana ka suubsanayo ilaahay mayle dahara alfasaadu fi lbari walbahri bibaa kasabad aydi nnaasi fasaad iyo daahiri dadka naaska walay kasbidano gacmooja suubiyeen soobtiye fasaadan daahiri mayka daahiray bar iyo bannaan ee bahar ilaahay saasa iyo leeyay sababtana mayli sheegay in gacmo waliy laga suubsiday fasaadan daahirtii awaarta ka mid ah bushiga ka mid ah olaada ka mid ah wali una kasbinayaaba macnaa maybu sababanka ee waa ilaahay nin sheegi marka maylis amray olmadii amarka biday oo gobolkan iyo dadka muslimiinta ee walaanyo oo dhammaanta tiiriyo in ilaahay liin tawbiyo alla liin nagada oo waana la soomo maalintii oo tilaada in bannaanka la baxo salaatul istisqa la tukado istisqahaasna mayb u ahaa waa la hajaro jiray weliji hajaraaya nabiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wassalaam saabijay markii oo maan bannaanka seeda jiray saasa weelaay wal oo hataa maybu ambidii hortaan eel hak sheegay haweelo jireen waid istasqaa muusa liqowmihi faqulnaa lirabbi asaaka alxajara ilaahay taan qur-aanka kaleeyu kayfiyada istisqigaba shal duwanaato hataa ambidii hor istisqii dhalama jireen haddii oo oomaan ilaahay lihnagadaay وكذلك نبي الله سليمان رسولك عليه الصلاة والسلام حديثا شيء خرج سليمان إلى السراي فرأى نملة مستقيلة على ظهرها تقول يا رب يا رب إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى يغني عن سقياك ساس يولى وشيء نبي الله سليمان ما يري بنانك به دات شيء صحابي شيء به ما يري يريد أدري إن جيفت الله ربها يو ربها نو ربها نو لا إله توغز ون خلقه خلقه كما أن ورابك هذون مكيني مكدكتون سيريني ساس له nabiyullaahi suleymaan ma erahay keyrkiina dacwadiis la ajiibiyey hanagadaaw ari macnaha keyrkiina dacwadiis la ajiibiyey xaywaanaadkii kala toogdoo la ajiibiyey hadiidkaas maylaku fahmeey xaywaanaadka ilaahay intuuqayaan mayna laku toogay ilaahay lisaanulhaal iyo lisaanulqool lamadaba walka toogay wal oo adduunyaadun kusugun ilaahay intuugana allaan cid tiraafsanayna mal argaaw wakadaalika culummada may jidweeyaan hataa xaywaanaadka markii istisqiga la suubiyaw bannaanka lebi may buu aha se culummadu sheegdiyo dadkii olee la maslahaay walaceengee dulmee la haysadii maana may boolna naslaga intaasab la sheegee taasana maybu ahleen baahnya ilaahay saasana towbadaan ka aqbala ilaahay saasahni waraabiye alla oroodas walmalka waysan ilaahay subxaanahu watacaala mayliyaha waan low istaqaamuu calaa dariiqati laasqaynaahu maan qadagan dadka haddii dariiqada islaamka iyo ku toosnaada lahaayeen may waraabii lahaynay biyo oo badan oo saafee oo waltar ee nacafo leewa waraabii fani eri laakiin haddii dariiqadii linka toosnay wanaagii linka toosna jidkii hagga linka toosna meeli mayba mafhuuma laka fahmay in ana mayba oon igaaje lin dhammaada maydad amraana ilaahay higshay in lignado naftaan in nafti walanyagan saasa amraan alle subxaanahu wa tacaala aayad kale may keleeya fii aayatin ukhraa qul in asbaha maa'ukum qawran faman yaatiikum bimaayin maciinin haddii biyooginkii guri nagdo ilyaalka kuguru eele kuguru waro kuguru meeli maana biyoolink aad lahay la waraabay hadii guru aysin sheena wadari biyo maana ciryaale qulqulaw gacmoogin diirayaan afkiin diiraa weeladin diirayaan hoolagin waraabayaan isan waraabasan bi ila oo qulqulaw aysin sheena lan sheena ma la ilaahi sheena on sida gaalada ma aaminsanidi sidanka gaalka ay ayda soo may ba sheegana in us aray faaskan oo nin sheena iyo buruskan iyo marteeladan ee leegododaan ari biyo ilaahi sheena ilaahi aa wadul iskale adoominga iyo an ilaahi tuugan ilaahi tuugdan hi aqbala lanlaaraga muslimiinta mayba in sheegana in la toobi allah sheeylin toobiisa culumadba sheegdi macaas walila kusugunyi macaasi maylare wal ilaahay bilka kaase ilaahay ogolayna raallan kahayna lahakanagado laka tawbisheeni lankii lamnadii lan olol dhahdi waa daawataal maslaha macnamayba suubiyaan wakadalika lanki wala dulme ahay sida aangle hata macnamayba aflagaadile hata mayba dhiigle hada walaaso
waayahay dhugunsidayaal haanaas weliba hayenahaanoo ku mid ah culimmada magaalada baydhabo oo geeka kulanku weeladii baydhabo waana kabaagi in maalinta talaadada ee salaad la tukada isla markaasna bulshada reer baydhabo iyo soomaan ilaahayna iyoon dhowaadan sida dembi dhaaf ilaahay iyoon weyd sidaana waana dhibaatada dalku ku jarta ilaahay usaanin ku korgaada warbixintaas oo diyaariyay cabdulaahi maxamuud xafaaniya dambeyda guud ahaanba barnaamijka kulanku warsan ee dhugunsadayaal idaacadda warsan hamidnimadan kula daraateen barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmar yahasaari cabdulaahi nuur aadan isina dareysiyahay saalax qayse farsameeye intii